رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا wardadkan xalay joogin ee kitaabka ku taxnaa ee aan joogin iyaguna magacyadooda waraaqda kala harraaciyeen بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية أقضية كتاب كيدي ويا الأقضية جمع قضاء ويا قضونا وحكم كي مركا أحكامه يقضيه أي كتاب كيدي هي تسوى كتاب دا أبواب ويا لندونا مركا باب كي هورنا باب اليمين على المدعى عليه dhaartu waxay korkiisa tahay ka wax loo sheeganayo ka wax loo sheeganayo ayay korkiisa tahay bal kollay halkan fiqro yaroo fiican baa sharaxa kuma sugan oo qadaha iyo macaanida uu ku yimaado uu kagaba hadlayo alqadaa'i bal lugadii kala duwanayd isagoo soo naqinayo sheekh ka soo naqinaya laakiin waxaa ii dhacday qolooyinkiina sharaxaysa dhibta kutubtii baa ee kollay dhibaatadaasi iska jirtaa dabacaadkoodii qaala zuhriyu raximahu llahu tacaala waa halku ku bilaabay zuhri baa wuxuu yihi allah u naxariisto alqadaau fi lasli ixkaamu shayi walfaraagu minh wayakunu alqadaau imda'a lxukmi zuhri waa imaamkii weynaaye aynu soo naqaanay ee axaadiista badan lahaa ama xaafidkii waktigiisii ahaa masaa-ishan uu wadaana waa masalo luqo ku tacalluqsan waa khada kitaabka ku sugan hadduu ku yimana kuba sugan yahay dee kollay iskumiduman ahaan jirnay waxaan malaa nusqadaa maxmuud ahayn sawaabku waxa weeye in la yidhaha qaala alashariyu zuhri maaha zuhri shaqo kuma laha umuuraha ee waa ashari qaala alashariyu markaa waa khada madbacadeed taasba weeye asharina waa imaam aada u mashhuurah oo faqihina ahaa lugawina ahaa naxwina ahaa abu mansuur moxamed ibn axmed ibn alashar baa la idhaha asharka ayaa awowgii oo loo nisbeeyey waa nin qarnigii afaraad raggiisii ahaa kollay kutubtiisa laba haye hagaag inoo soo gaadhay waxaa ka mida kitaab weyn oo macaajibta luqada ka mid oo tahdiib luqa laba yidhaaho tahdiib luqa waa kitaab madbacaysan oo weyn kitaabkaas waa nin xagga madhab ahaana shaaficiya madhab buu ahaa laakiin nin faqiha luqawiya ayo cilmiga luqada ayaa dee aada iyo aada ugu mashhuur noqday kollay waqtiyo xaj dhibtii badnaydee qarniyadaa jirtay kolkol xujaasa rubiraada ka imanaysa bariga in dhexda ama reermihii ha noqoto ama nimankii qaraamidood ayd waqtigoodu joogsan jireenay dhici jireen ay layn jireen ay boobi jireen ee dadka qaarna ay kaxaysan jireen beryaha markaba midoo xujaajta loo joogsaday bay nimankaasi gacanta ku dhigeenoo beryo dhan la joogay iyo sanado dee dad reermiyo qaraamidoodiiba markay barigii laba tegeen mandiqadan malaa sacuudiga barigiisaas iyo mar dambaa ilaahay kaba soo daaye saddex boqol iyo toddobaatankii buu dhintee bal waa imaamka lugawiga ah weeye ee qaala alashariyu qaala zuhriyu ma aha arinku haddii dee barkin kaba duwan yahayna waaba sax markaa qadaa iyo qaybihiisuu kaba hadlayaayo asalkiisa hore inuu yahay ixkaamu shay walfaraaqu minhu shaygii oo la sugo iyo iyadoo la dhameeyo lagaba faaruqo dee xukumkii oo la fuliyena waaba laba yidhaah xaakimkana qaadi waxaa loo yidhah axkaamtii buu fulinayaa waanu sugayaaba qadaa bimacnaa awjabana way noqotaa buu yidhi oo qaadigiina haddii aan awjabo kaba dhignayn xukun buu laaziminayaa xukumkan uu ridayo taas baaba loo yidhi bal waxyaalo kalena uu sii wadaayo lafdigan xaakim iyo waxaa xaakim loo yidhi limancihi daalima min adulm daalimkiibuu ka hor joogsanayaa dulmi inuu laba yimaado oo waxaa la yidhaha xakamtu rajula wa axkamtuhu ilaa manactahu markaad waxu daydo eed ka hor joogsataa ficilkaa laba isticmaala xakamatu daaba way idin taallaa xakamadu inaguba xakamaynu nidhaahnaayo oo waxaan dee qowlalada iyo daabadii faraskiyo lagaba geliyo lagu joojinayo xakamay af carabigiina laba yidhaahdeen taasna waxaa xakamo loo yihi buu leeyahy waa isla baab keliye limanci hadaabata min rukuubihaa ra'saha daabadii ama faraskiiya wixii lamidkaa bay u diideysaa inay dee siday doonto u socoto madaxeeda ay fuushaay siday doonto u socoto xikmadana alxikmana waxaa xikmo loo yihi iyadana waxaa ku sugan mancintii un limanciha nafs an min hawaaha naftii bay u diideysaa hawadeedii ruuxa xikmada le ama wixii xikmad ahaa ee xumaan ka joojinaya wanaagna ku xambaarayay oo macnaha lafdigan xukum iyo waa macnaha mancigaa ku wada sugan si kastoo aynu u rogrognaba waa hadalku azari ka soo naqlayo baabulyamiini cala lmuddaca calayh ama baabun alyamiinu dhaarto cala lmuddaca calayhi ka korkiisa wax loo sheeganayaa lagu leeyahay xadaثnي abu الظاhir أحmed بن cمr بن sرح qال أخbarna بن وهb عن بن jurayج عن بن أbي مulaykة عن بن عabاs أن النبy صلى الله عليه وسلم qاal dadka snadka waa dadka aynu hore usoo wada maray بن أbي mulaykana waa nin caalim oo taabiciya cabdاللahi بن cubaydاللahi بن أbي mulayka la odhanaya abu mulayko awogii buu noqon زhri بن cabdاللahi بن jadcاn wuxuu yihi iبن cabaas rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh low yucdaa haddii la siinayo annaasu dadka bidacwaahum sheegashadooda un ay wax sheegteen ay yidhaaheen hebel baan waxaa ku leeya ama waxaa igaba haya haddii taasun loo raacayo wax lagu siinayo la dacaa way sheegan lahaayeen naasun dad waxay sheegan lahaayeen dimaa rijaalin rag dhiigyadood bay sheegan lahaayeen oo waxbuu iga dilay ninkani oo dhiiggaasoo iga haysta aw amwaalahum xoolahooda ayay sheegan lahaayeen oo dee wax lagu ilaaliyo dhiiggii dadka iyo xoolihii may dhacdeene taasun baaba loo raaci lahayo oo dhiiggii uu sheegtay ama maalkii uu sheegtaa dee markaa loo fulin lahaa ama laba siin lahaa taasna ma jirto xaggii sharciga walaakina alyamiina dhaarto cala almuddacaa calayhi kii isaga korkiisa wax loo sheeganayay ahaatay macnaa dee kii muddacigaa ayaa horta arrintiisa ka horeysa oo isagaa caddayn laga sugayaa waayo jaanibkiisa daciifa muddaciga waxaan waxbuu sheeganayaa daahirkii adee asalku uu markaa ka duwan yahay markaa isaga caddayn uu caddeeyo wixii bayinadii la yimaadaa looga fadhiyaa haddii taasi aanay dhicin uu bayino waayo muddaca caleyhgii baa dhaar lagu leeyo dhaartaasna beri buu ku noqonayaa bal taas baa rasuulka ilaahay yihi وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mحamed بn bshri can naafic bn cmara can ibn abi mulaykata can ibni cabaasi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaضىa waa xukumay bilyamiini dhaartii cala اmudaca calayhi kii mudaca calayhiga ahaa buu dhaartii korkiisa kuba xukumay bal xadiidku kolley waa xadiid weyn oo qaacido weyn ah marka la eego xaggii axkaamta oo wuxuu kaba mid yahay asal usuusha axkaamta kaba miduu xadiidkeenani kaba mid yahay amaas uu qurdubi kaba cabiro waxa ugu weynee loola laabmo marka la isqabsado ama tanaasuc iyo khisaam yimaado ayaabuu yahay xadiidku bal intaynaan waxyaalaha macnihiisa aynaan gudagelin lafdigan bukhaari iyo muslim ay kuba wariyeen ee ibnu jurayj dariiqiisa ay kuba wariyeen inuu yihi ibnu cabaas ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala low yucda annaasu bidacwaahum taas ayay bukhaari iyo muslimba ku wariyeen oo macnaa dhammaantiisan buu marfuuc kuba yahay in asiil la idhaah baa waxa uu sheegtaa in marfuucnimadiisu aanay sugnayne hadal ibnu cabaas uu yahay tani laakiin taa dee waxa weeyaan bukhaari iyo muslimba saasay yidhaaheen dariiqan aan hayno mooye cid kaloo laba wadaagsatayna way jirtaayo markaa waa qowl waxay la tahay aan ictibaar lahayn qowlkaa bal asiila ay kaba soo naqliyaan taaba weyn arrin kalena way jirtaayo xadiidkan duruqdiisa uu leeyahay dariiq bayhaqi waa dariiqa dee aada aynu dee agteena kuba shuhroobay ayaa wuxuu ahaa laftigiisu wlakina albayinata cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankara lafdigaa bayhaqi baa wariyey waana xadiidkan riwaayaadkiisii un imaam nawine halkan wuxuu leeyahay sanad xasana ama saxiixa ayuu ziyaadadan ibnu cabaas kaga wariyey bayhaqi kolle xaafidnu xajarna isna xadiidkan markuu sharxayo isnaadkeeda inuu xasan yay buu sheegaayo bal lafdigan ah imika in waxay inoogu sugan uun dhaartu muddaca caleyhbay korkiisa tahay bayinadii muddacigu xadiidkan lafdiga inoolama socdo saxiixayna san baabu dee uu ku wada sugnaa san mukhtasarka ana bukhaari uu kula wariyey muslime laakiin riwaayo kaluu bukhaari leeyahay baa sabab soo naqlisay oo iyadoo daa'if la joogo adigu laba dumaroo mala aqal ku wada jirayoo wax wada tolayeen waxbay tolayeen ayaa midkood mudacii ay wax ku tolaysay tii kale gacanta ay kaga mudday way soo baxday iyadoo le tan iyagu baana meeshii joogay ibnu cabbaas oo ka durugsanaabaa ibnu abi mulaykahani u qoray oo cid masalada weydiiyey eetuu ihi bal haweenaydan dee wax loo sheeganayo waxa weeyaan wacdiya oo waaniya markaasuu xadiidkana sheegay ah ruuxa dee xadiidkana uu soo qaaday oo sababo ujeeddadu maha ruuxa dacwadiisi un wax kastaba haba noqotay in loo raacayo un waxay u baahan tahay caddayn iyo haddii caddayntii la waayo bal waxay u baahan tahay dee isaga dhaartiisii kolley almuddaci iyo almuddaca alehina tacriifo ay kuba tacriifiyaan markood baa waxay kuba tacriifiyaan muddacigu inuu yahay ka ruux qowlkiisu inuu yahay si daahirkahayd si khilaafsan oo dee ina dadka dimadoodu beri bay ka tahay ilaa waxii loo sheeganayo ilaa lagu caddeeye hadduu wax sheeganayo qowlkiisu daahirkii waa khilaafsan yahay mudacaleyduna waa kii qowlkiisu uu daahirkii waafaqsana barhkood baa taa ku tacriifiyey tacriif kaloo barhkood ay ku tacriifiyeenna aada u yar macaan ayaa waxay muddaciga idhahaan waa man idaa sakata waxa weeye furika wa sukuutu haddii uu aamuso isaga iyo aamuskiisii cid waxba uma raacayso isaga iyo aamuskiisii waa laysku daynayaa mudacalehiguna waxa weeye man idaa sakata lam yutrak hadduu aamuso lagama tegay macnuhu muxuu yahay bal kan muddaciga wax sheeganaya uu leeyahay hebel baan wax ku leeyahay hadduu isagoo taa lahaa marka dambe iskaba aamuso oo hadalkii iska daayo dee cidi markaa ina ninkiina waxba lagumada waxba kumay sugnaanin isagiina waa dacwada sii wad cidima odhanayso hadduu iska aamuso waa iska tegay dee hadalkiiba uu hadhaya wey laakiin ka mudda caleyhigan hadduu aamuso haddii la idhaha waxaana ninkani iga hayaa bal masalan hadduu iska aamuso u dee lama daynayo ruuxii ka garbax baa la odhanayaa oo dee markaa isagii haddii uu aamuso aamuskii lagagama tegayo kaas baa mudda caleyhi waa tacriif balalkaydu idhahaan kaa hore waa kasii yar waadaxsan yahay walow kaa hore uu mashhuurka yahay bal haddaba taaba weeyo xadiidkusu inoo faa'iideynaya markaa waxaan idhi waa usuul usuusha waaweyn ee islaamkii kaba mid ah wuxuu keenayaana ruuxna sheegashadiisa inkastaba sharaf iyo fadli iyo haba lahaadee inaan sheegashadiisii uun wax lagu xukumahayn oo xaq xuquuqda ka mid uu sheeganayo loogu xukumayn hadalkiisaasun xataa xaqaasi waxa qiira oon qiimo lahaynba haba noqdo taasba weeye inaan laguma xukumahayn waa haddii aan la helin wax dacwadiisan xoogeeyo dee caddayntii ah caddayntii bayinadii haddii taa la waayana ruuxii kale ayaa dhaartii laguba yeelanaya taas baanay dacwadii kuba dhammaanaysaa bal saas buu xadiidkani asal usuusha waaweyn kaba mid ee shareecada ama marka tanaasuc yimaado wixii loo laamayey wixii uguba weynaa uuba yahay maalikiyada waxaa laga soo naqliyaa inay yidhaahaan xagga dhaarta oo kale ruuxan hadduu leeyahay waxu sheegto ruuxan bayina meeshii ma jirto hay dhaartuu leeyahay san arrintu ma ahaanayso waxaa laga yaabaa ruux kasta wadiicii ruuxii sharafta lahaa inuu meelaha ku qabsado idhaa hay dhaarto waxaasu igaba hayaaye waxaa dhaartii un ay ruuxa kusoo jihaysanaysaa ama dacwadaa la dhagaysan karaa haddii labadan ruux calaaqa ay ka dhexaysay waxyaalo dee uu kaba dhexeeye dad la ogaa inaanay wax xidhiidh oo ka dhexeeye jirin ruuxii sharafta lahaa dee si aan ruux kasta meel kastaba loogu qabsan dacwadaa lama dhegaysanayo laakiin xadiisku wuxuu inoo keenayaa taa wax kaba duwan oo ah bal matalan dee arrinkii marjicii tanaasuc loola laamayo waa tan ruuxii muddaciga ahaa bayina ayaa isagaana qowlkiisu horeeyaa laga dooni haddii bayinadii aanu hayna muddac caleyhigii ayaa dhaar ay korkiisa tahay hadduu dhaartana wixii dee halkaasi dacwadii ku hadhaysaa kaga hadhaysaa waxba laguma yeelanayo xadiidku waatuu inoo faa'ideynaya ama masalad waa masaladaa weynaa xaggii axkaamtii iyo marjicii tanaasuca iyo khusuumaadka baabun baabulqadaa'i bilyamiini washaahidi bal wuxuu u baabaysan yahay baabulqadaa'i xukumkii la xukumayey bilyamiini dhaari iyo washaahidi markhaati wax lagu xukumayey hoosta iyada waxay taalla baabu wujuubi اlxukmi bishaahidin wayamiin waajibnimaday waajib tahay in shaahid iyo qado lagu xukumo iyo iyo dhaar lagu xukumo macnaha muxuu yahay baabka xadiidkaan ku arki doonaaye bal ruuxii wax sheeganayey hadduu labadii markhaati ee rag ahayd uu laba yimaado bal xuquuqdii uu sheeganayey ama haddii maal iyo wixii xuquuqda noocaasa ay tahay ama maal loogaba qasto ninkii iyo labadii dumar ahaa laba yimaado dee waa tan wax loogu xukumayo dee haddii kalena waa ta aynu soo marray dhaari in mudacaalehigii laguma yeelan ee ruuxii mudaciga ahaa baa labadii markhaati muu wada helin markhaati keliyuu helay oo markhaati markhaati labaad ma hayo ama nin haba noqdeen ama wixii amwaal iyo waxaasa laba dumarbaha soo galeene markhaatigii labaadda maba hayo waxaa xad inuu markaa baabku yahay markhaatigaa keliya uu hayo waxaa buuxinaya oo markhaatigii labaad meeshiisii gelaya waxna looguma xukumaya hadduu dhaartay isagii eeg markhaati buu helay wuxuu raaciyey dhaar uu dhaartay inuu waxaan leeyahay bal markaa taas waxbaa loogu xukumaya dee kollayna maaha dacwo kastaba ee waa xuquuqdii maalka waayo lafti abi daa-uud baa inoo soo socday marka dambe sheegi doono oo keenaya wixii maal ama xuquuq iyo wixii maal ama maal loogaba qastaa ayaa markhaati laba nin ah waa lagu kaaftoomaya nin iyo laba dumarna waa lagu kaaftoomi nin iyo dhaar ruuxii muddaciga ahaa dhaartayna iyaduna waa ama shaahidkii iyadna way noqonaysaa bayinay noqonaysaa ruuxii bal wax loogu xukumo taas xadiidkeedna waaba kan oo wuxuu yihi muslim raximah llahu tacaala waxadaثana abubakr bn abi shaybata wamaxamed bn cabdillahi bni numayrin qaala xadaثana zayd wahuwa bnu xubaabin zayd ibnu xubaabna horeynuu soo maray xadaثanii sayf bnu sulaymaan sayf bnu sulaymaan almaki ama ibn abi sulaymaan iyadana horeynuu soo maray waana nin saadise kaba mid oo siqaa qaala akhbaranii qays bnu sacdin can camri bni dinaarin can ibni cabaas qaysnacasnaay dhammaan raggan wax cusub ma jireen can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qadaa waa xukumay biyamiinin dhaar iyo washaahidin markhaati ayuu wax ku xukumay riwaayo abu daa-uud baa waxay ahayd halkan fi lxuquuqi macnaa dhiibye iyo waxyaalahaas iyo may ahayn xuduudna may ahayn ee waa xuquuqdii dadku ay isuba sheeganayeen waa amwaashiiya wixii amaa loogaba qastayey taas baa uu rasuulkii ilaahay xukumay markhaati iyo dhaar buu xukumay xadiidkutu inoo faa'iideynayaana waa suuro kale oo dee markay noqoto xukum la dariiq kaleo wax lagu xukumi karoo bayino noqonaya oo qur-aanka iyada labadii nin iyo nin iyo laba dumara ku sugnaa bal xuquuqdan tanna waa wax nusuustii axaadiid kala duwani ay meesha kuba timi khulafadiina rag kala duwani ay kuba xukumeen oo ah markhaati iyo dhaarna inay bayinoodii ay tani kabayso oo ruuxii wax loogu xukumayo xadiidku taas buu inoo faa'iideyn mana aha waaqica mar keliya uun dhacday waayo saxaabada warisay labaataneeye way ka badanyeen walow xadiidkaninka ugu darajo sarreeye yahay ama ugu asaxsan yahay axaadiista baabkaa kuba timi lafdiga abu daa-uudee fi lxuquuqna cumuum buu inoo keenaya may ahayn shaksi waa xuquuqdii buu taas kuba xukumay bal markaasay dee jamaahiir alculamaa imaka halkan ay yidhaahaan saxaabe iyo taabiciin iyo intii kaba dambaysayba wixii maal ah ama maal loogaba qasto markhaati iyo dhaar waa laguma xukumaya dawaaf culimada kamidaan kuma tegin laakiin qowlkoodu sunahan rasuulka ilaahi axaadiisan ayuu maxjuuj ku yahay qowlkooda tan baa radiyeysa bal markaa khulafadiina rasuulka ilaahay abubakar iyo cali iyo cumar bn cabdi iyo way ku xukumeen dariiqan jamaahiir culamaana saxaaba iyo taabiciinba way kuma tegeen saxaabo kala duwanna waydisa bal tanna markaa waa dariiq kale oo xaggii xuquuqdii laguma sugayo shaahid iyo dhaar markaas ayaa xuquuqdii laguma sugaya waana xadiidkaa inoo sugan axaadiid kale oo lamid oo saxaabo kale ay wariyeenna way jirtaaba ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaضىa biyamiini washaahidin baabun ama alxukmu bm baabulxukmi xukumkii biظaahiri waxa muuqda laguma xukumayey iyo walaxani ama allaxani way fahamkii iyo fidnadii bilxujati xujada ruuxu uu dee dacwadiisan iyo xujadiisii fidnadii iyo fahmadii uba lahaayee dhici karto in ruux kale oo dee oo bal matalan laga yaaba kii kaleba xaqiisu yahay inuu dee ka hadal karsan yahay oo ka fasaaxo badan yahay oo loo qaataba isagu inuu yahay saaxib alxaq iyadoo arrintu taa ay kaba duwan tahay bal umuuraha wixii kaba ratimayuu baabkiisi yahay kolley tarjamada xagga hoosusta ii taalana baabu bayaani ana xukma alxaakimi laa yugayiru lbaadin oo macno ah wuxuu u baabaysan yahay ruuxa xaakimkaa xukumkiisu inaanu wixii waaqica ahaa iyo xaqiiqadii iyo sii waaqica ayd ama baadinkii bedelayn macnihiina waan arki doonaa xadiiskan ku arki doonaa xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiي qال أخbarana abu mعaawiyaةa عan هiشham بn curwaةa عan abihi عan زaynaba bint abi سلمةa عan umi سلمةa زaynab bint abi سلمة hooyadeed bay ka warinaysaa horena iyadoo saa uga warinaysa waynu soo maray هiشham بn curwana abihi oo taabiciyuu kaba warinaya laba صaxaabiyo laba taabici baa ku wada sugan xadiidka qaalat umu سلمة waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi inakum idinku takhtasimuuna waa doodaysaan oo ilaya aniga xaggayga oo idinkoo is haysta oo waxyaala kuma murmaya isula kay imanaysaan walacalla bacdakum waxaa laga yaabaa barhkiin an yakuuna inuu noqdo alxana mid uga aqoon badan uga fahmo iyo fidno badan bixujatihi xujadiisa min bacdi barka kale oo dee xagga fasaaxo uu leeyahay iyo balaaqo uu leeyahay iyo isagoo ruuxan kale inuu xagga xujadiisa carbintii uu carbinayo siduu dacwadiisa uga sheeganayo kii kale uga fahmo bataba oo fa aqdii markaan xukumo oo lahu isaga waxaa laga yaabaa bacdakum an fa aqdii lahu aan uba xukumo oo calaa naxwin waa wax mima asmacu minhu waxaan aan ka maqlayo uun laba mid ah ama calaa dee aan uguba xukumo oo macnaa markuu ruuxani dacwadiisii uu soo hagaajistay ruuxanna uu ka fasaaxo badan yahay si wuxu sheeganaya ama dacwadiisa u cardinaya ayaa waxay noqotay mid kaba fiican sida ka kale xujadiisii usoo cardinayo markaasaa isagoona dabubtilaba ayaa uu yeeshay suuro muxiq ah ruuxii kii xaqa ku taagnaayo waxaan lahaaba taas buu yeeshay waxaa laba mida isagoo markhaati beena laba yimaado taas isagoo dhaar beena dhaarta ayaa laba mid ah waxyaalahaas oo dhan fa markaa dee ta markaasa dee wixii aan maqlayey isaga kaa maqlayay baan uguma xukumi wax faman qadactu lahu ruuxan u gooyo shay-an shay oo min xaqi akhihi walaalkii xaqiisa kaba mida oo xujadiisa uu hagaajisay daraaddeed ama dacwadiisan habkan uu soo dhigtay daraaddeed aan ugu xukumo waxaanu lahaynoo walaalkii leeya aan isagii uba xukumo falaa yaakudu yaanu qaadan yaanu qaadan fainamaa aqdacu waxaan u goynayaa lahu isaga bihi ay bisababi hada alxukm qadcatan in min annaari naar kaba mida waxaani xalaal uma noqonayse in naar kaba mida ayuun baan uga goynayaa anigu dee kollay daahirkii baan raacayaa daahirka aan raacayna dee kol hadduu bal xaddii shareecadayay bayine ayuu laba yimi imaka ninkii xaakimka ahaa laba markhaati buu laba yimi labadii markhaati daahirkoodii waaba kwaa iskaba dhowrsoon labadan markhaati ee u furay buu kuba xukumay arrintiina waaqico iyo nafsul amarku saa maahee been bay sheegayaanoo waa markhaati beenaalaba taas baaba yihiin ninkii xaakimka ahaa wuxuu raacay dee shareecadu wixii ay fartay buu raacay oo inuu bayinadii wax ku xukumo waa xukumay darjahankaa isaga uguma jiro waayo shareecadii wixii ay xukumtay ee ama ay jidaysay ee ahaa bayine inuu wax ku xukumuu raacay wax kale ma raacin isagiina waxaan dee qarsoon ma ogeyn oo qeybkii maba oga haddaba arrinkaa xukumkaa uu riday xalaal ugama dhigayo waxa aanu xaqa u lahayne ee bal habkan uu isagu dacwadiisii usoo dhigtay ama isagoo ruuxan kale ka fasaaxo badan oo ka hadal karsan oo marka loo qaatay inuu kii xaqa ahaa yahay kii madluumkaa iyo isagoo daalimkiiba ah taasi xalaal ugama dhigayso waxaa yaanu qaadanin baa rasuulka ilaah yihi xukumkan uuni xalaal ugama dhigayo xaakimkii uga xukumay waxadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana wakiicun xa وxadaثna abu qurayb qala xadaثna بn نmayri kilaahuma can hishaami wa hishaam bn curwa bhada اsnaadi isnaadkuna intii ka dambeysay waa madkan dee ina hor yaalo milahu xadiidkan mid laba mid ah وxadaثnii xarmlaة بn yaحya qala aخbarana cabd لlahi بn wahbi qala aخbaranii yunus can ibn شihaabi قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وxuu مقلay jalabata khusuumin dad doodaya oo ishaysta buuqood jalabadu waa ikhtilaad اlaswaaq marka la wada hadlayo dee habakii uu isdhex galo taas baa jalabo lagu magacaabaa haddaba dad khusuuma jalabata khasmin baan ujeedaa lafdiga khasmina mfradka iyo musanaa iyo jamca intaba uu ku wada dhacaa oo khasmikii keli ahaa waa la odhan labadii iyo jamaciina khasmi wuu noqdaa haddaba dad baanay ahayn dee kollay riwaayo abi daud saa kuma timi waa laba nin oo dhaxal bay isku hayseen horeeyey ayay iskuma hayseen qaydadood iyo buuqoodii buu maqlay bibaabi xujrati waktigii iyo dee ciddii la socotayba xujradiisa kadinkeeda fakharaja ilayhim uuu soo baxay faqaala wuxuu yihi inamaa ana basharun anigu bashar baan ahay ujeedadu ilaah ma ihi waxa qaybana dee wixii ilaahay iga ogeysiiye ayuun baan kaba ogahay anigu bashar baan ahay ee basharkuna wax qayba ma oga waxyaalaha qarsoon kama war helaan in ilaahay subxaana watacaala ogeysiiyuu daalacsiiyo wax taa kaba mida mooyaan markaa wixii bashar kuma banaanaa oo khada ah ama waxyaala inay gees maraanba dee waa igu banaan yahay weeye daahirkaasaan ku xukumaya markaa muuqanaya shareecadna ay dee xuka la raaci karo ina wixii qarsoonaa haddii rasuulka ilaahi ilaahayba ogeysiiyo dadkii waxay kaga daydaan may jireenoo iyaga ogeysiintaasi ma ay dhacdeenoo wax la raacaa may jirteen rasuulka ilaahay dee xukumkaa shareecada ee dabadiina lagu dhaqmaye la fulinayo ayuu raacayay haddaba anigu basharkaas baanahay wainahu shaniye yaatiinii waxay i imanaya alkhasmu waa ta aan lahayn eemaga mid iyo wax ka badan buu ku dhacaya dee waa dad ishaysta oo doodayaa ii imanaya falacala bacdahum waxaa laga yaabaa barhkood an yakuuna inuu noqdo ablaga mid ka balaaqo badan iyo fasaaxo min bacdi barhka kale oo faaxsibu aan u maleeyo annahu saadiqun inuu run sheegayo oo faaqdii lahu aan u xukumo ee markay ilo noqotay inuu kaninkii runta sheegaya yahay aan uba xukumo wixii faman qadaytu lahu ruuxaan uxukumo bixaqi muslimin ruux muslima xaqi aan uxukumo fainamaa hiya qadcatu min annaar xukumkaygani xalaal ugama dhigayo taas rasuulka ilaahay baa ii xukumayna xalaal wixii uguma noqonayso kol haddii aanay sii daahirka ahayn iyo baatinka ay kala duwan yihiin fainamaa hiya qadcatu min annaar ee falyaxmilha ha qaato wixii aan uxukumay inay daahirkii xukumkii marka la fuliyo waa la raacayaaye aw yadarha isaga isoge ama ha kaba tago arrinkuna bal waxa weeye kollay alfaada xadiidka aan kusoo yar laami doonaaye laba dariiqa inoo dambeeyada aan raaciyo وxadaثna cمr بn nاqd qال xadaثna yعqوب بن ibrahيm بn سعد qال xadaثna abي abي ibrahim بn سعد بn ibrahim عan صالح صالح بن kaysan weeye x وxadaثna cبد بن حmayd qال أخbarana cبدالرزاq qال أخbarana mcmr kilahma waa mcmr iبn rashid iyo صالح بن kaysan عan الزhriyi bhada اsnaad isnaadkan imankaan kaba soo baxnay naxو xadiiث yunusa yunus layl xadiidkii zuhri ka warinaya mid laba mida waana lafdigaa soo aragnay وفي xadiiثi mcmri waxaa ku sugnaa qaratan waxay umu salma tidhi samca النabiyu slى الlahu عalيه wasalam lajabata khasmin eeg markii horena waxaan soo aragnay talabata imikana waa lajabata waana laba lafdiyo oo isku mid ah xagga macnaha waa isku mid ee xuruftii un baa yar kala horhoreysa ee waxa weeyaan labada midna waa jimtii baa horeysa un midna jimtii baa dambaysa labadoodna waa ikhtilaad اlaswaaq khasmiguna halkan waa aljamaaca walow aan idhi waa alfaadaha dee mid iyo jamacba kuba dhaca halkani jamaaco weeye lajabata khasmin bibaabi umi salamata markaasuu usoo baxay xadiidku kollay isaguna waa axaadiistii baabkan qadahee dee aada u mudnayd waxaana xadiidku bal inoo faa'iideynayaa oo iyada inooguba sugan ninki bal imika horta mid weeyaan oo dee ruuxii xaakimka ahaa hawadiisa wax kuma xukumayo shareecadu waxa ay ugaba dhigtay marka tanaasuc yimaado in loo laabmo oo bayinadii iyo dhaarta aan soo marray iyo shaahidkii iyo yamiinkiiyo taasu ku xukumaya markaa laakiin umuuraa jirayso kol baa dee si waaqica ahayd iyo waxaan la muuqdaa ay kala dunaanayaan kasta iyadoo markhaati beeni meeshu yimaado dhaar beeni ay timaado kolbay labada ruuxee dacweeya ee way kala fasaaxo badan yihiin oo nin baa ninka kale ka baliiqsan oo arrintiisii buu usoo dhiganayaa si u muuqdo inuu riuxii xaqa ku taagnaayay midna isagoo hadda saaxib alxaq aanu wixiisii caddaysan karahaynba ee ciddii xukaamta ahaydna iyagu wixii qeyb ahaana ogaada la odhan maayo oo laguma kalifayo qeybkiina maba oga daahirkaasay raacayaan tiibay kuba xukumayaan marka maxay tahay ruuxii xaakimka ahaa haddii uu xukum rido xukumkii hadduu si baatinka ee jirtay uu khilaafsan yahay shaygii xaaraamta ahaa xalaal kama dhigayo xukumkiina ma bedelayo ruuxii isagu taa watee garanayay xaaraan baa wixii kuba yahay taas baa xadiidku bal uu yahay oo shaygii baatinka waa la xukumay xaakim ama qaadi baa xukumay ama rasuulka ilaahay baa xukumay shayga xalaal kuma noqonayo haddaanu fil waaqac shay ruuxan u xalaala ahayn markaa bal hadday dhacdo laba markhaati oo beenaayadayaani ruuxu intay markhaati u noqdaan inay yidhaahaan ruuxani waxaasu ruuxan kuba leeyay qaadigii baa raacay oo uu xukumay xaakimkii dee waaba la fulinaya waxaa la arkaa dee daahirkii de waa la fulin ruuxii wixiisii waa loo goyn laakiin kii maxkuumulahuga ahaa xoolahaasi uma banaanaanayaan hadday dhacdo markhaatiya inuu ruux soo samaysto oo bal matalan ama markhaati ay yimaadaanay ku markhaati furaan ninkan iyo naagta furay oo naagtan uu furay oo imaqlayeen qaadigiina markhaatigoodii uu raaco uu xukumo inay dee haweeneedani kaba furan tahay taas iyada markaa kii isagu ogaa kadibkoodan haweeneedani xalaal uma noqonayso saa in lagu guursado ruux kale ku guursado xalaal uma noqonayso ciddii ogeyd dee ciddii aan ogeyn iyada laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha markaa in ruuxii xaakimka ahaa xukumkiisii ma doorinayo ma bedelayo shaygii waaqaca ahaa haddii arrintan daahirka iyo baatinku ay kala duwan yihin taas baana rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiisanu inooguba caddeeyey xaggan dee rasuulkii ilaahayna walow dee isaga suurtagal ahayd kol waxyi inuu yimaado xaqiiqadii ogaado haddana rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axkaamtan uu laba imanayay dariiqa wuxuu uxukumayo waxa ummadiisa u jidaynayey oo waxaa dadkiina lagaga dayanaye laguma raacayo marka hadduu isagu shay waxyi uma yimi kuba xukumo dadkii kalena aanay waxyi u imanayn si loo fuliyo lama heleen oo saas baa rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa axkaamtii shareecada iyadoo waxyi ay suurtagal ahayd inuuba yimaado waaqac ogaado ayuunbuu u fulinayay dhici karaysayna inuu ruuxii dee isagoo mubdila arrimaha uu laba yimi daraaddeed wax loogu xukumo taasna saa uu caddeeyey rasuulka ilaahi xalaal ugama dhigaysa wixii ama cibaaradan ah falyaxmilha aw yadarha wuxuu halkan sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala waa macluum ma aha in la doorasiinayo laleeyahay de kala dooro ama ka tag ama iska qaado ee waa tahdiid waa guulguul iyo tahdiidoo faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur bay laba mid tahay iyo icmaluu maa shi'tum iyo oo macnaa dee waa heli doonaa jazihiisi xaaraan buu qaadanaya hadduu doono haba qaato taas baa macnuu yahay cibaaradan kale faman qadaytu lahu bixaqi musliminna wuxuu sheekhu leeyahay taqyiidkan bilmuslim waa dee sa badan dadka muslimiintay dacwadu kaba dhaxaysa ee haddii arrintu ay tahay ruux gaala ay dacwa ay kaba dhaxayso ruuxii muslimka ahaa waa ruuxii dimigaa kii mucaahadkaa kii murtadkaabuu xataa raacinaya iyadana xoolahoodii in ama markhaati beena ama khiyaamo ama taasoo kale dacwo saasa lagu qaataa ma banaanaanayso waa isla xukumun oo haddii ruuxan loo xukumay aanuu muslim ba ahay inuu gaal yahay laakiin dariiqa aan sharcigu dee khiyaamada ay ku jirto looguma xukumo wixii uma banaanaanayaane arrinkan ixtir waa lilghaalib uun taqyiidka halkan laguma qayday bal waa umuuraha xadiidka nooguma sugan qaybo kaba mida weeye in laba arrimoodna way jirtaayo kollay ninkan xaakimkii markan intuu isagu ijtihaado ijtihaadkiisa wax ku xukumayo ee ijtihaadkiisa say noo dambaysa kolla khada buu noqon karaa kolla sawaab buu noqon karaa laakiin marka aanay arrintu ahayn ijtihaad aanay ahayn ee dariiqadii shareecada ay u jidaysay xukumkiisa bayinadii oo kale bayinadii oo kale uu raaco oo kale taasi hataa hadduu isagii waaqicii kaba duwan yahay waxan uu xukumay oo dee khiyaamadani ay jirtay xaakimkii tan waa khadaa'i lama odhanayo waayo muxuu raacay dariiqii shareecaduu raacay waa wixii shareecada u jidaysay bayina haddii waxaan loo helay inuu xukumo tii buu fuliyey marka haddii waaqici uu ka duwan yahay oo meeshii khiyaam iyo waxyaalo kale ay jireen iyo been iyo waxyaalo isagiina aanu ogeyn wixii waajibkiisina uu fuliyey isaga xukumkan uu rido waa khada lama odhanayo laakiin ruuxii bay dee ku tahay waxaan uma banaanayn ee xaaraamta ah isaga ay ku tahay oo bal matalan taas oo kale ee waxay markaa taasna keenaysaa ciddii dacwo lahayd hadduu isagu og yahay inuu mubdil yahay inuu muxaami qabsado lacagsi iyo u doodo oo markaa xaq lagu leeyay ka daafacda ama waxaanu lahayn ka muxaamigiina hadduu taa og yahay isagoo mubdila wuxuu qaadanayaa xaaraan bay noqonaysaa bal waxa weyn xundee dembigaa weyn bay noqon ficilkiisaasoo dhamina waxaa baadil kuu noqon kan isagu bal si uu xaq bad leeya u doodsiyo ama waxa weeyaan waxaanu lahayn uu qaato muxaami qabsanaya ama dacwad aan jirin soo samaysanaya dhaar beenana dee waa tan xaaladeena aan hayno oo waa qidco naareed wuxuu qaadanayaa muxaamiguna hadduu ogyahay inuu mubdil yahay kolley dacwadaa inuu gala mahaba ruuxani hadduu ogyahay inuu mubdil yahay waxaanaanu xaq ulahayn lacagtan wuxuu qaadanaya xaaraan bay noqonay in dacwadaa galaba maha weeye wuxuu og yahay dee bal inuu xaqiisii doonayo oo kale ama dulmi lagu hayo iska daafacaya dhib ma laha hadduu galo laakiin ruuxu waxaanu lahayn doonaya ama xaq lagu leeyay duudsiyaya isagoo isaguna inuu lacagtiisan isagoo eegayo daafaco taasi dembigan weyn iyo shaygan iyo qidcadaa naareed unbay isagana kuba tahay baabu qadiyati hindin hindo qadiyadeedii iyo qisadeedii ayuu baabkiisi yahay hindo marka dambe aan arki doonaa xadaثanii caliي بnu hijr kolleyna hindi de waa labada wajbo way banaayihin inaan sarfino oo baabu qadiyati hindin aan iska taweydno inagoo sarfinayno iyo baabu qadiyati hinda inaan nidhaahno oon u diidno sababta walow dee calamiyo iyo ta'niis labaday cilo ay meeshii wada jiraan hind waana calam ismi calama waana ta'niis waa laba ciloo u diida ismiga sarfiga uma diida halkan waa ismi hulaasi oo xarafkiisa dhexa uu reeban yahay marka markuu isagoo labada cilaba ay jiraan hulaasi xarafkiisa dhexa reeban yahay uu yahay labada wajbo way banaan yihiin walow dee ibnu maalikiya say doortaan ay dhahaan waxa fiican in loo diido sarfiga oo mancinta ay raajax yeelaan laakiin haddana labada wajbo markaa iyada iyo alfaadaha inoo soo socda kolley labada dariiqaba waa inoo banaan tahay baan leenahay oo wixii lagu aqriyaa laxnima noqonayso xadaثanii caliي بnu xujrin الsacdiyu qaala xadaثanaa caliي بnu musirin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat caaisha waxay tihi daklat hindun oo haddaan sarfino ama hindu oo damo keliyaa haddaan sarfiga u diidno labada wajna way kuu soconayaan un baan leenahay iyadoo aan la sarfino way roontay dhahaane dakhalat hindu hindaa soo gashay bintu cutbata cutba ina cutba ahayd imra'atu abi sufyaana abi sufyaan ibnu xarbin haweenadiisii ahayd oo hinda bintu cutba waa mucaawiye hooyadii iyo dee cutbata bnu abi sufyaan iyo abu sufyaanna xaaskiisii weeye waa haweenay aabaheedna cutbat bnu rabiica iyo walaalkii shaybat bnu rabiica iyo inan ay dhasho maye inan ay walaal ahaayeenoo welid ibnu cutba la odhanayo saddexaasba beder baa lagu dilay oo weliba waxaa dilay dee cali iyo xamse iyobaa kala dilay oo camiida oo loogu tegay oo waa mubaarisada dadkii kuba dhintay markaa cadaawo aada u adag ayay u haysay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas waxay keentayna taasi inay uxudna way joogtay markii xamse la dilay iyadoo kolley aadna u dhiirinaysay waxshigii dilay walow dee nin kale uu xornimadiisa ku xidhay waa jubayr ibnu mudcim saxaabigaas dee intaanu soo islaamin bay ahayd ayaa waxshi ku xidhay inuu xoreeyo hadduu xamse soo dilo xamse dilu adeerkii u dilo dacayman waata la yidhaha way beerkiisii intay dilaacisay bay qaniintay walow la yidhaha dee way tuftay oo may liqinoo dee halkaas bay ahayd waa arrinkaas fadxumaka maalintiina dee waatan desan dee siirada aan kuba soo marnay ama aan ku ognahay abu sufyaan intii aan maka la soo gelin baa xaraskii rasuulka ilaahay ay qabteen haddana waa kii cabadigu ammaan laba siiyey waana islaamay dee waana kii rasuulka ilaahay manqabo siiyey ah man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin iyo dee umuurihii kale laba socday iyadna markaas oo kale aad bay taa uga cadhootay oo taase laakiin haddaa maalintii labaad bay islaamtay rasuulkii ilaahayna way u timi waanay la cahditintoy la mubaayacoto baycadii dumarkay maalintii labaad kaba qayb gashay hadalla ay leedahayna oo jaanibkaa ku tacalluqsana waa inoo soo socdaa bal markaa waa hindi taas weeye haweeneydaas baa waxay u timi usoo gashay calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay usoo gashay faqaalat waxay tihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow ina abaa sufyaana abaa sufyaan rajulu nin weeye shaxiixu bakhayr ah anaa u gacan adag yahay bay leedahay weliba qoyskiisa kale shuxna waxaa la idhahaa albkl maca alxers taas bay idhaahaan waa kan sii fasiraysa laa yucdinii ima siinayo oo min anafaqati xagga masaariifta maa yakfiinii wax igu filaada oo yakfii baniya carruurtaydana ama inamadaydana ku filan macnaa masaariifta ugu filan nama siiyo wixiina waa hayaa ilaa maa akhadtu waxaan qaato uun mooye min maalihi xoolihiisa aan ka qaato bigayri cilmi isagoo ka warhayn cilmi la-aantiisa kaa qaato wax isagoo dee si qarsooniya aan xoolihiisa ugaba qaato un mooye mada iyagiina aan masaarifta iyadii un mooye wax nagu filan laguma siiyo fala calaya korkayga ma aha lidalika fii dalika arrinkaa waxa aan hoos ahaan uga qaadanayo ee aan nafaqadii ciyaalka u qaadayo min junaaxin wax dembiyo halkaa iga imanaya ma jiraan faqaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi khudii qaado min maalihi xoolihiisa bilmacruufi saadee macruufkaa waa curfigu suuye waa qadarka iyaga kuma filan ee kifaayadooda ay tahen israaf iyo waxyaalahaas iyo wax meel kale la mariyo aanay ku jirin bilmacruuf waa almuctad maa yakfiki wax kugu filaanayo yakfi baniki manaa wixii adiga iyo beni inamadaada kuma filaanayay ee dee si macruuf saa la yaqaanee dadka agtooda macuudka kuwa uguma filaanayay ka qaado uu fasaxay rasuulka ilaahay arrinku makusan yahay weeye dacwad ay usoo dhigteen وxadثna محamed بن cabd للahi بn نmayri وabu quraybi kilahma عan cabdالlahi بn نmayri وawakiicin labadoodaas bay labadan sheekee mslim ka wada wariyeen x وxadثna yaحya بn yaحya qaal aخbarana cabdالعaزيز بn محamed wadaarawardi x وxadثna mحamed بn raafic qaal xadثna بn abi fudayki qaal aخbarana الضaxaaku yعni بn cثmaana kulhm dhammaantood عan hishaami bhada الإsnaad kulluhum neeg waa daxaak ibnu cusmaan kan inoo dambeeya cabdilcaziiz da ibnu moxamed idaarawardi iyo cabdullaahi ibnu numayr iyo wakiic afartaa weeye afartoodaas buu kulluhum leeyahy waxay xadiidkan isnaadkaas bay hishaam kaga wariyeen weli xadiidku wuu inoo socdaa duruqdiisi waayo oo kolley waa xadiis weynba umuuraha khaasatan dee kuba sugan iyo fawaa'idu faa'iideynayo marka alfaadiisa aan israacayno israaceyno وxadثna cبd بن حmayd qال أخbarana cبدالرزاq qال أخbarana معmr عan الزهriي عan crwة عan caiشhaةa qاaلت jaءت waxa timi hindu ama hindu ilى النabiyi صلى الlه عليه وsلم faqاaلت waxay tihi ya rasuul الlahi wallahi baan ku dhaartee ma kana ma ahayn عalىa ظahri الأrضi dhulka korkiisa أhlu khibاin waa guri iyo maskan ehelkii khibo asalka hore waa beytka ama aqalka dee khaymadihi iyo saa aqal soomaaligeeni iyo wixii iyagu ay kaba dhisan jireen dee khaymadahoodii ay dhisan jireen reermiyoodu kaas baa asalku u ahaa ee markii dambe waxaa laguma idlaaqay maskan dhammaantii macnaa waa qoys bay uga jeedaa axaqa ilaya aniga xaggayga looga jacayl badnaan anigu kaba jeclaa ma jirin min an yudilahum allahu ilaahay inuu dulleeyo min ahli khibaaika waa maskankaaga iyo qoyskaaga eerkii oo macnaa ma jirin bay leedahay waa intii aanay soo islaamin cadaawadeedna heerkii gaadhsina waa ta aan soo sheegnay qoys ama usro iyo ahla maskan anigu aan ka jeclaa inay duloobaan adiga dee khibahaaga iyo adiga qoyska wamaa calaa dahri اlardi dhulka korkiisana ma ahaanin maanta ahlu khibaa-in waa maskan iyo beyt ehelkii oo axaba ilaya aniga xaggayga looga jacayl badayooda anigu aan kaba jeclahay min an yucizahum ullahu in ilaahay cizeeyo min ahli khibaaik waa markii soo islaamtay ayaa bugdigii jacayl buu isu bedelay markaasay tihi maantana ma dhulka korkiisa ma aha in aan ka jeclahay in ilaahay cizeeyo adiga ama ahla khibaaika faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam waayda noqod macnaa waayda waladii nafsii biyadih manaa wuxuu rasuulkii ilaahay yihi oo halkan dee balmatayni waa aydanta uu laba jeedaa manaa aysa tasiiniina min dalika oo dee imaka aada iyo ido aydan macnaa rajco weeye inta badan laba shay oo isku mid iyabaa dee loo isticmaalaa macnuhu waxa weeye bal welibana arinku intaa uu ka kordhi doonaa oo markay iimaanku hagaag qalbigaaga u galo xubbigaad ilaah iyo rasuulkiisa jeclay iyo dee laabankaad ka laamaysay buqdigii rasuulkii ilaahay uu sii kordhi doonaa oo arrinkaasi waa sii siyaadi weeye walamnafsidiyad macnaa arrinkaasi uu kusii kordhi doonaa sii siyaadi doonaa markastoo dee iimaanku qalbigaaga kusii adkaadaba uma qaalat waxay tihi intaa dabadeed ya rasuula allahi ina abaa sufyaana rajulu nin weeye mumsikun kale alfaado xadiisku dee uu ku wada yimi weeye alfaaduna way noo dambeeyaan macno keliya wada leeyihiin ruwaadii baa barhkood dhici kartay inay macno kaba cabirtay waa nin adugu gacan adagun faal calaya korkayga maayahe xarajun xaraj iyo ciidhi an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa ciyaalihi ciyaalkiisa meel kale iyo wax kale uma doonayso waxay iyadu isku qurqurxisiya wax kale maaha ee waa ciyaalkiisii min maalihi xoolihiisa inaan ka masruufo bigayri ini idan la-aantiisa waxaanu ii fasaxin inaan qaado ano iyaga siinayo taasi may banaant ama cidhiidhi iyo dambi miyuu iiga imanaya faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam laa xaraja calayki cidhiidhi korkaaga ma ahaanin an tunfiqii inaad nafaqayso calayhim ay calaa ciyaalikum bilmacruufi sa muctaadkee dee macruufkee waa qadarka aan israaf ku sugnayn wax kale la yaqaanee dee nafaqadoodi iyo kifaayadoodii markaas ah dariiqana inagu hadhay xadathana زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا ابن أخي ابن أخي الزهري عن عمه قال ابن أخي الزهري أديرك يدا وقرنا أديركنا وزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت عائشة وحي التلي تأتي هند بنت عتبة بن ربيعة أياتمي فقالت وحي تلي يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباون حب إلي من أن يدلوا تيهر يدلهم الله باي أهي إمكا وانا ضربا بوزن كيد أن يدلوا إن يدلوبان من أهل خبائك وخبها إيا درقا إيه الكي سعيد أن كتعلا إن يدلوبان لوكا كوركي سكومي أبو رنينبا وما أصبح معها اليوم مات على ظهر الأرض خباء axaba ilaya xaggayga looga jacayl badan yahy oon ka jeclahay min an yacizuu tadna halkii yucizahum allahu bedelkeed yacizu waana isla wasan dalla yadilu iyo caza yacizu walow ficilkan caza kollay awjuh kala duwan uu ku yimaado macaani kala duwan uu leeyahay oo caza yacizuna waa yimaadaa caza yacazuna wuu yimaadaa caza yacuzuna waa u yimaadaa intaba waa u yimaadaaye laakiin markay caza yacizu iyo yacazu tahay waa ficil laazima markay yacuzu tahayna cazahu bimacnaa halabahu iyo acaanahu iyo yacuzuhu waa ficil mutacadi uu noqonayaa kollay de waa awjuh maadigiisu waa caza un mudaariciisa kala duwan oo yacizu iyo yacazu iyo yacuzu kuba yimaada suyuudi baa waxaa raximah llahu tacaala la weydiiyey marka la qunuudayo dee qunuudkan subaxi oo kale iyo la qunuudayo maxaa la odrhanayaa ma walaayo cizu baa la odrhanayaa mise xarako kalea la odrhanayaa taas waa su-aal la weydiiyey markaas baa raximah llahu tacaala manduumo malaa ilaa sideed bayd gaadhay uu ficilkan siuu ku yimaadaba uu kaga hadlay ugu dambeynna uu yihi waqul idaa kunta fii dikri lqunuuti walaa yacizu yacazu ha odhan iyo taas waqul idaa kunta fii dikri lqunuuti walaa yacizu yaa rabbi man caadayta maksuura washkur liahli culumi sharci an sharaxuu laka lumuura waabdow fiihi tadkiira bal taas bu aho dee wuxuu ka bilaabay caza lmudaacafu yaatihi fii mudaaricihi tasliita cayni bifarqin jaa mashhuura famaa kaqalla wadidi dulli waa tan aan hayno famaa kaqalla uu yaraaday wixii wadidi dulli dulli tii u didkahayd waa tan aan hayno macidamin iyo waa weynaaday kada karubta calayna jaa maksuura intaasi waxay ku timi yacizu iyay kuwa timi wamaa kacaza calayna alxaalu ay sacubat hadday tahay xaaladii baa nagu adkaatay taasna faftax mudaaricahu in kunta naxriira yacazu baad odhan eetu yihi wahadihi alafcaalu hamsatu laazimatun wadmu mudaarica ficlin laysa maksuura cazazu saydan qad adugu abyaad kale waan idiin soo qori doonaa insha allah kole dhib yaraan kuma heli doontaan waa abyaad koley laga yaabo waktiyadan xafiday qabla arbiciina caaman ahayd waxaa dhigayay ajhuuri xaashiyadiisa uu ku leeyay sharxa zurqaaniya ee bayquuniyada kale xaashiyada ajhuuri ayaa bilowyada kitaabka ayuu kuba dhigaya kale waxaan filaya tafsiirkan ruuxulmacaani la yidhahdo inaan suuratan ali cimraan iyo meelo kamida aan filayo inay walow dee waqti hore ay ugu dambeysay inay meelo saasa kuma sugnayd almuhim faqad anaa waqti idiin soo qori doono biidn illahi tacaala kale waa faa'iido dee muhim oo ficilkani suu ku yimi waadaa su-aashaas baanu soo saartay marka khiba axaba ilaya min an yacizu min ahli khibaaiti faqala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam ayda waladii nafsi biyadi macnaha jacaylkan imaka aad jeclaatay waa sii kordhi doonaa oo intaasu kasii badan doona ilah baa kuba dhaartee uma qaalat ya rasuul الlahi ina abaa sufyaana rajulu misikun misik kolley waa siay muxadisiintu inta badan kuba dabdiyaan nimanka luqada iyo naxwada iyo iyagu waxay doortaan masikun in la yidhaha labaduba waa mubaalaqa un iyadoo faciil lagaba cabiro kuwana ficiil baysa baa dabiga muxadisiinta u badan ee laakiin qolooyinkaas baa iyagu waxay horeysiiyaan in masikun un laba yidhaaho shadana lahayn faciil waana macno keliya un fawaa nin adugu gacan adag makhaylasay markii hore kaba cabirtay fahal calaya xarajun cidhiidhi korkayga mayay min an udcima inaan qoodiyo min aladii lahu xoolaha isaga usugnaaday ciyaalana ciyaalkayga aan kama qoodiyo isa idan la-aantiisa weeye faqaala laha laa ila bilmacruufi manaa laa maxaan qadaraynaa waa tii axaadiistii hore aan soo aragnay khudii min maalihi bilmacruufi laa xaraja calayki alfaadihii baan soo marey tibay noo waafaqsan tahaye laa ay laa xaraja wey وxrج oo korkaagiitaa ma jirto إlا بالمacروف lakin walakin laa تنفqi ilا بالمacروف bal waa si nawowi dooranayo waxa weeyaan sida macruufka ah ee muctaadka ee macuudka umayse kala unafaqayn malaa haddii aan kuba dayno ama laa xaraja idaa lam تنفq ilا بالمacروف malaa waxaa isooran lahaaba iyadoo laada sideedii laguma daayo oo la idhaaho may hakaba nafaqaynin ilaa bilmacruuf inay macruuf noqoto maynoba waxba taqdiir kaa dheer ma uma baahan malaa iskama roogaanlayno walow dee kale aimada habkoodu ay tahay taas mudnaanta iyo horreysiinta leh oo macnuu yahay la macnaha hada wax haka qaadin ama hakaba nafaqayn ilaa bilmacruuf inuu yahay wax macruufo mooye ujeedadu haddaanu macruuf ahayn sidaad u isticmaalaysa si macuudka iyo muctaadka ayn kuma banaanaanayso laakiin hadduu arrintu ay tahay si dee macruufka ahayd kifaayadiini ay tahay way kuu banaan tahay oo bal taa laba yidhaah bal xadiidku waa inoo dhammaaday duruqdiisii kolley xadiidkana imaam nawawi raximah llahu tacaala waa dheereeyey meelo qaarkood masaa-il waaweyn baa kuba sugan ee midhan uman kaba soo qaadaynaa wuxuu leeyahay xadiidka fawaaida inooguma sugan horta nafaqatu zawja zawjkii bay waajib ku tahay taasi waa mid awlaaddii dee yaryaraydna hadduu ruuxu weyn yahay oo ama baahi kale jirto waaba sax laakiin wixii dee aan isagii kafaaladiisii kuba sugnaado nafaqadoodii waajib bay kuba tahay waalidkii waxaa kaloo uu sheeku leeyahay waxaa xadiidka inoogu sugan yahay rasuulki ilaahi baa yidhi maa yakfiiki wayakfi waladak waa jaanibka wayakfi baninkin nafaqada in lagu qadariyo kifaayada eeg kolba meeshii la joogo isbedbedeli kartaa maxaa ku filan weeye oo ciddii kifaayadii baa lagu qadarayaaye andaad laguma qadarayo muxuu uga jeedaa dee fiqiga shaaficiye kolley ninkii aqristay baa maca kuwooda ugu yarin waa wixii kuma sugnaa oo wuxuu leeyahay ruuxu hadduu qariib yahay sa maaha zawjo ma ahe waa awlaadiiyo dadkii kale kifaaya iyagaba yidhaaha laakiin markay zawjo noqoto waxay leeyihin amdaad bay ku qadaraan oo ruuxii muusirka ahaana maalin kasta laba mud oo raashina korkiisa noqon kii mucsirkaana mud kii mutawasidkaana taasoo taasay zawjada uguma qadaraan laakiin sheekha cibaaradiisa waa dee insaafkiisiina wahada alxadiidu yaruddu calaa asxaabina xadiidkani wuxuu radid u yahay ama uu radaya asxaabteeni waa shaaficiyadii buu leeyahy oo dee say culimadii kalaba qabaan si ibnu cabdicazal wuxuu leeyahy xadiidkani ma jirta jawaabi xadiidku kifaayu kaba dhigay markaa zawjadna waa wixii ku filanun ee mudad lagu qadaraya ma jirto sida ay shaaficiyadu lahaayeen buu leeyahay oo andaadha lagu qadaro xadiidkani waa kasoo horjeeda xadiidkani waa radiyaya taas waana kuma dhafo waana dee taas balin waxaa kaloo uu soo dhigtay haweeney ajnabiya hadalkeeda maqalkeed markay fatwo iyo xukum iyo taas ay noqoto maqalkeed hadduu kalley tani masale ay ku salaysan tahay sawdka dumarku ma cawra mise maaha ee barhkoodii iyagu cawro ku tegay baa meelahan bay kaba soo reebaan kuwa aan sawdkii cawro kaba dhigina uma baahanayaan arrinka caynkana uma baahanayaan in la yidhaaha maqalkeed oo suurada lagaba soo reebo waxaa kaloo kuma sugan buu leeyahay insaanka in markay san oo kale baahi timaado waa fatwa ayaaba lado ama cabasho lagaba cabanayo wuxuu isagu diidayo nacaya in laguma sheego banaanideed waana suurooyin lixa oo imaam nawawi raximah llahu tacaala labadiisa kitaab ee sharxa muslimna aan kuma daraya horta labada kitaab ee adkaarka iyo riyaadka labadaba uu ku bastiyo ah suurooyinka ay xantu banaan tahay mid kamid ay tahay ruuxii oo wixii u nacayo laguma sheego haddii istifta meesha jiro fatwa la dalbaya ama se shako iyo cabashaaba jirto san dee labadaba arrimoodba way lahayd be arrin kalena wuu sheego waa masalo weyn oo kale culimaduna ay iskuma khilaafsan yihiin oo ruuxa uu ugu sugnaaday keyrkii xaq macnaha cid baad wax ku leedahay wixii baad ka soo saari weyday de haddaad doonto bayine iyo waxba caddayn ma haysid oo dacwad aad kaga adkaanaysaa ma jirto oo cid kaaga soo goynaysa si kalood u qaatayna ma jirto wixii uu ku siin waayeyba waa taas oo kale marka maal uu leeyahay baad heshay oo si u dagan wuxuu leeyahay de de waa tano wixii markuu siin waayey rasuulki ilaahay uma fasaxaye intii xaqiisu ahayd qadarkeed inuu kaba qaato markaa maalkiisii hadduu aan ka helayo ama dacwad ha kaga hela ama sideeda uma baahna oo dhib kale si aanay uma iman laakiin wixiisibuu kaba soo saari waayey dariiq kaleu kuma helaa ma jirto xoolo uu leeyahay baaba uu si uu kuma helay intii qadarkii inuu maalkiisii kaba qaata banaanideen xadiiskii way kuma sugantay kolleyna waa masalo ay ka cabiraan masalatu dafar bay dhahaan adafar oo ma-ah oo ah waa ruuxii oo wixiisii helay wax laba mida ama jinsigiisii hela ma qaadanaya mise ma qaadanayo kolley shaaficiyada ayma kalena qowlkoodu waa tan kuwa iyagu yidhaha mayo dacwo la-aan iyo taa kuma qaadanayo in taasna wayba jirtaaba bal arrinta kale bal imaka haddaan marhkood yar dhaaf dhaafo waan yar boodayaaye wuxuu leeyahay imaka kolley masalo kaloo weyn baaba jirta oo imaka uu halkan sheekhu sheegay oo ah xadiidkan imakaan haynaa ma xukun buu ahaa rasuulki ilaahay wax xukumay mase fatwu ahaa qoreenkiina darsiga subaxdii kolley ku taxan markii aan muqadimadii soo haynay rasuulkii ilaahay tasarufaadkiisii uu ama imaamo ku tasarufayey ama qado ku tasarufayey ama tabliiq iyo fatwo kolley xadiidkan iyo dhowr xadiis oo kale iyada ayay amhiladii inooga mid ahayd oo malaa laba cashar baaba inaga qaatay arrintan un iyo taas ka hadalkeedu waa qorooyinkeena laakiin subaxdii oo muqadimadii yarayd marka rasuulka ilaahay tasarufaadkiisii hadal qaraafi lahaa iyo hadal ibnulqayim lahaa labadoodaba aan siraacinay bal taas bay ahaydba marka maxa ay tahay rasuulka ilaahay wuxuu yihi khudii min maalihi bilmacruufi ma fatwa mise waa xukum maxay ku kala duwan yihiin haddaan idhaahno fatwo waa su-aal la weydiiyey markaa xukumkii sharciga ayuu ku jawaabay waana masaladii dafarka imano markaa mid kasta oo ruuxii dee suuradan oo kale ay xaaladiisa ay noqotay wixii waa qaadan karaayo oo xukumkii shareecada ayaa taasba ama iyada haddii la yidhaaho waa qadaa iyo xukum manaa rasuulkii ilaahay dee iyadii markii dacwadeedii uu dhageystay ayuu bal xukumay oo markaa qado weeyaan oo taasi waxay noqonaysaa in qaadi xukumo mooyaane wax uu ruux kastaaba la gooni noqonaya ma aha waana tasarufka rasuulka ilaahay bilqada ku tasarufay iyo tasarufka fatwada wax kala duwan kolleyna halkaasi yar muhim bay ahayd warodee barkiin ay taa joogeenba bal markaa in qorooyin kale waa fatwa waxay leeyihiin abu sufyaan beledka kamuu maqnayn marka nin maqan wax lagu xukumaye dacwadiisa la dhegaysanayana ruux waa inaanu beledka joogin ama si lagu gaadha ay adag tahay xataa beledkii haba joogeen deetanna waa la gaadhi karayey isagii lama weydiin bal jawaabtiisa rasuulkii ilaahayna markaa tani markaa waa fatwa xukum ma aha kuwa kale iyagu le waa qadona iyagu masalada waxay kaba dhigeen bal waxa weeyaan rasuulka ilaahay waaba kanoo arinteedii de inuu malaa si un kuma ogaayo xukum uu xukumay ay tahay kolleyna meesha waxyar weyn ma ama umuuro ayaaba kaba soo baxaya imake laakiin bal waa suuradu taas walow dee marka la eego halka aan tilmaamayey walaa hadalka ayo dee aan aada uguma sharaxnay kolleyna markaa markaa waxa ay tahayna in xuquuqdii bal matalan marka ay noqoto qado ay noqoto shardigeeda waxay kaba dhigaan shardiga bal matalan kaba dhigaan inuu ruuxu beledkii kaba maqan yahay ama ruuxu aan soo bixi karayn oo dhuuntay uu yoo la kerahay ama ruux intuu awood leeyahay aan qaadigii la keeni karayn maxkamaddii aan laba keeni karayn taa uu yahay marka caynkaasaa xukum la ridi karaaye haddii kale waa in la keeno oo uu meeshu yimaado dacwadiisii la dhegaysto wixii loo sheegayay uu kaba jawaaba ma loo sheeganayay taas bay iyagu noqonaysaa suuradanna markaa waxay leeyihiin fatway ahaydee qadomay ahayd saa daraaddeed haddii fatwo la idhaha waxay noo soo baxayaa ruux kastoo xaqiisii noociisii helay ama wax jinsigiisii helay aanu si kale ku gaari karahayn uu qaadan karaa bay noqonaysaa lakin haddii la idhaha qaday ahayd macnuhu waa in xaakim uxukumo mooyaane iyada waa qaday ahayd qada un bay arrinkani kuma xidhnaanayaa bay noqonaysaa bal umuuraha xadiidka inooguma sugan qaybo kaba midi taasba weeye kolle waa xadiis yar oo fudud kan in yarumaan carabkaan marin walan baabunahyi can kasrati lmasaa'ili min gayri xaajatin wuxuu u baabaysayahay nahintii la iskaba nahayaya masaa-isha badnideeda ama su-aalaha badan iyadoon baahi jirin iyo wanahyi nahintii can mancin mancin wax adiga laazim kugu ahaa inaad mancido xaq ay ahayd inaad gudato gudashadiisi aada hor joogsato taa nahintii la iskaba nahayayey iyo wahaatin dalab waxaanad lahayn oo dalabto mancin iyo hatin isagoo fasiraya wuxuu uhi sheekhu wahuwa اlimtinaacu sheekhu waa isagoo shaksigu mee ka reebtooma iska diida min adaai xaqin xaq gudashadii lazimhu isaga laazimay taasi waa mancinta hatinna maxay noqon keen aw dalabi ma kii dalabkii weeye laa yastaxiqu aanu mudanayn xadiidkay nooguma imanayaan xadaثani زhayr بن xarbi qaala xadaثana jariir can shayli عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم iن الlaha ilaahay يرضى لكم wuxuu raali idinka noqday ثaلاثا صدح ويkrه wuxuu idiin nacayaa laكم idinka ثaلاثا صدحna wuu idiin nacayaa فيرضى لكم wuxuu raali idinkaba yahay أn تacbuduه ina caabudaan waa mid وlaa تشhrikوu bه شhay waxba aynaan ugu sharig yeelan waa khaslo labaad waan tactasimuu ina qabsataan bixabl illaahi xadhigga ilaahay jamiican xaal atiin oo walaa tafaraquu ay tatafaraquu aydaan kala tegin dad isku duuban oo dee taasi aada noqotaan oo aydaan kala tegin saddexdaas baa ilaahay raalli idinka yahay macnaha dee wuu idin amrayaa layna laaziminayaa ilaahay cibaadadii inaan loo sharig yeelin iyo dadka muslimiinta inay mid noqdaan oo xadhigga ilaahay iyo cahdigiisa intay wada qabsadaan kitaabkiisa ay raacaan adabtiisa ay qaataan iyo xuduuddii iyo shareecadii ay halkaa ku midoobaan oonay kala tegin wayakra wuxuu nacayaa lakum idinka qiila waqaala manaa saasaa la yihi iyo hebel saasuu yihi waa hadalkii badnaa iyo wax kastoo aada maqasho lagaba sheekeeyo iyo bal umuuro kaleo dee sharaxa inooguma iman doona iyo wakatrata su-aali su-aal badan su-aashii badnayd ama su-aashii cilmiga een loo baahnayn ama dadkii aanu ruuxu tafaquh u weydiinayni u tacanutiyo bal ruuxan kuhubsa iyo waxyaala iyo haqaldamo oqoluqdaadkii way noqon waxyaalo aan dhicin oon waaqac ma ahayn oo faradiyaad oo la isweydiiyo kolley salafku in badan waxa way kaba joogsan jireen waanay nici jireenoo way noqonaysaa su-aashii maalka iyadana laguma fasiri oo labadana waaban isu wada geysanaynaaye oo ruuxu dadkii baryo iyadoo daruuro ku kalifaysa aanay jirin bal taasna ilaahay waa idiin nacay daacat almaali xoolihii oo la dayaco bal xadiidka duruqdiisaan sii raacinaya وxadaثna شhaybاn بن فaruq qal aخbarana abu cawaanata can shayl bn hada اsnaadi milahu غayra anahu qaala wuxu uhi wayaskdu lakum ثaلaaثa halkii wayakrahu ayuu yaskdu lakum ثaلaaثa walam yadkur walaa tafaraqu an tactasamu bxabl اlahi jamiica buu ku joogsaday وxadaثna isxaaq بn ibrahim alxambaliyu qaal aخbarana jariir can mansuri عن الشhعبي عن wrاd مولى المغيرة بن شعبة horeynuu soo maray wrاadne عن المغيرة بن شعبة عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن اللهa عزa وجل حرم عليكم wuxuu idinkaba xarimay عقوq الأمahaaتi hooyooyinkaoo lagu caaq noqdo ووعd البناaتi hablihii oo la xabaal nololiyo ومنcan mancin wax adiga ku laazimay ood bixin weydood gudan weydo wahaati waxaanad lahayn oo doontood dalabto wakariha lakum wuxuu idiin nacay ثaلaaثa saddex qiila وaqaala وkaثraة الsu'aali وإضاacaة الmaali وxadaثnي الqاsim بن زكريا qال xadaثna عubayd اللhi بن موسى عن شhaybاn عن maنصوr بhda الإsناad mثlه غayr أنه qاala وxarma عalaykum rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm halkaa in allaha caزa wajal xarama calaykum bedelkeeda ayay riwaayadiisa ahay tan laakiin dee taxriimkii rasuulki ilaahayna waa taxriimkii ilaahay un walam yaqul in allaha xarama calaykum xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna ismaaciil bn cunayata can khalidin اlxadaay xadaثanii qaala xadaثanii ibn ashwaca can الshacbiyi qaala xadaثanii katib اlmugiirati bn shucbata waa waraan qaala kataba mucaawiyat ilى اlmugiirati bal xadiidku waa inoo socon doonaa sheekuna raximah اllahu tacaala halkan wuxuu sheegay oo uu kuma sheegayaa xadiidkan aan hayno afar taabici inay ku wada sugan yihiin oo wuxuu ka dhigay ibnu ashwac ninkaa laba yidhaaho ibnu ashwac oo bal waxa weya saciid ibnu camr ibnu ashwac horeynu usoo marnay iyo saddexda kaba dee khaalid اlxadaa eeg imanka khaalid اlxadaa iyo ibnu ashwac iyo dee waraad bal matalan iyo shacbi afartaas baa ku wada sugan taas buu yihi waa afar taabiciyo xadiidka kale warinaya waa suu sheekhu yihi laakiin kolley aimadii kale xaafid ibnu xajar ibnu ashwac saadisu kaba dhiga waana sida saaxibu tahdiib ulkamaal iyo tahdiib tahdiib oo xaafid iyana sida kuba sugan oo isaga taabici kama dhigaan tirmidii naftiisu xadiidkan uu sheegaya sheekhu uu dhigtay ee uu yihi xadiidkaas oo bal matalan saxaabigan uu kaba wariyay yaziid ibnu salama waxay sheegaan xadiidka ninkan inaanu la kulmin tirmidiba inuu mursal yahay bal markaa kolley waxaa raajixa ibnu ashwac inaanu taabic ahayn haddaanu taabic ahaynna khaalid oo taabici ahaa werinta uu kaba warinaya min baabi riwaayati alakabir can ilasaaqir ayay noqono bal taas baa hadalkaa yare sharaxa kuba sugan adigu yahay ama intan wuxuu yihi markaas fakataba ilayhi معاaوية kتب معاaوية ilى المغيرة اكتب ilaya بشhayءi سمعته من رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxaad رasuulka ilaah ka مqشhay isoo qor فakتبa إليهi إنii سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل إن اللha إلaahy كرهa لكم ثلاثا قيلa وقاaلa وإضاعة الماaل وkثرة السؤال taasuu u qoray xdثna بن أبي عمر قال xdثna مروان بن معاaوية الفزاrي عن محمد بن سوqta قال أخبرني محمد بن عبayd اللahi الثقفي عن wrاd qال محمد بن sوqysna waa nin taaبعya kolley min khiyaar cibaad الlahi الصاaلحيiن ayuu ahaa waa nin ثقa aabid ahaa reer kufana ahaa taaبicinta raggii ugu dambeeyey ahaa lakiin mslim xadiidkeena inbu ku leeya wax kale kuma laha qaala katba المغيرة إلى معاaويةa سلاaم عaلaيka waa siduu ku bilaabay أmا bعd faإنii سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم in اllaha xarama ثaلaaثa wanaha can ثaلaaثin oo nahyigan dambe si wuxuu tanziihay baa kala digu uu inoo faa'iideynayaa saddex buu xarimay saddexna dadkuu kaba reebay waa halkii keliha uu kaba caberaya kuwa kale xarama cuquuqa اlwaalidi waalidaadna nusooyinka qaarkood bay dhacday waalidka in lagu caaq noqdo uu xarimay de waa ti akbar akabaair eetayna hore aan iimaan ugu soo maray wa'da albanaati hablihii in la xabaalooliyo de waa caadadoodii tani inay waxa weeyaan oo iyaga iyagoo nool bay aasi jireen walaa halkii manca bedelkeeday riwaayada sanay kuba timi maya oo ujeedadu wax laazimay oo uu bixin waayo wahaati keen ama dalab waxaanu lahayn oo uu dalbo wanaha taasi waa taxriimkii wanaha can salaatin saddexna uu nahiyey qiilan waqaalin markii hore qiila waqaala baan lahay oo ficil dee majhuul ah qiila iyo qaalo ficil maadi o isagu musame ayaan kaba dhigaynay oo qiila sidaasaa la yihi iyo qaala qaala fulanu sidaasuu yihi imanka halkana qiilin waqaalin way inoo jiran tahay waana laba ismi un dee waana iska jirto qawlka iyo qiilka iyo qaal intuba waa macno keliya oo dee asmaa uba wadan yimaada waman astaqu min allahi qiilan bal matalan qiilan iyaduna way timaadaa markaa tan maxay noqonaysaa un wanaha uu nahiyey rasuulkii ilaahay can halaatin saddex buu nahiyey qiilin waqaalin waa hadalkii adigu badnaa iyo waxyaalaha caynkaasa bal waa yar eegi doonaan kuba noqon doonaa waa hadalkii iyo qiilkii iyo dee wixii la yihi un wakasrati su-aali su-aal badan iyo idaacat tilmaali xooloo la dayaco bal xadiidku waa inoo dhamaaday kole xadiidkana halkan sheekhu wuxuu kasoo noqonaya culimadii alridaa wasukni alkaraaha in looga jeedo xagga ilaahay markay noqoto amarkiisa iyo nahyigiisa laakiin dee kolley waa sifaat ilaahay subxaana watacaalana isku sifeeyeen rasuulka ilaahayna kuma sifeeyo isaga uba sugan daahirkeedna laguma xambaarayo ama iyada xaqiiqadeeda taas ilaah baa ogda wixii bashar lagu yaqaano inay maba shabahayaan kollayna arrinku wuxuu ahaa dee madhab asalaf iyo ciddii kuma raacdee khalafkiiba ahayd isbaat dee wixii ilaahay isu sugay ama rasuulkiisa usugay in loo sugo ee cala alwaji laa'iqi bihi taas looguma sugo bal markaas ama waxyaalaha kale kollay taawiilaadkii mutaakhiriintu la yimaadeen ubay laba noqonaysaa matalan markaa xadiidka ta inooguma sugan saddexda hore waan soo sheegnay oo saddexan ilaahay raalli inoogaba noqday waa cibaadadiisa iyo inaan loo shariig yeelin iyo xadhigga ilaahay la qabsado dadka muslimiintaa jamaacadooda laasimo oo dad isku duuban oo mid ah dadkii muslimiinta ay noqdaan oo dee qawaaciddii waaweyneeda islaamka kaba mid ah amaa bal umuurahan kale kollay qiila waqaala ama iyadoo ismi lagaba dhigaba alqiilu walqaalu walqawlu walqaalatu macno keliyay wada leeyihiin oo waxa weeyaan kasura alqiilu walqaalu haddii laba idha asmaa lagaba dhigana waa hadalkii iyo waxaasun baaba batay ee waxay adigu laguma fasiray oo lagaba dhigay alkhawd fii akhbaari innaas dadka wararkoodiiyo waxyaalahaas oo lagu shuqloomo oo waxyaalo aan wax dee faa'iido oo ruuxa iyo wax macnoo uguma sugani jirin oo tasarufaad daad dadka iyo axwaashoodii umuuraha lagaba waramo sidaasaa la yidhi sidaasaa hebel yidhi waxyaalaha laba badsado oo wax min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi baa rasuulku yihi ruuxa islaamkiisa wanaagiisa waxaa kamid a waxyaalahan wax faa'iido ugu jiraa jirin wax faa'iido aakhira ama adduunyo ugu jiraa jirin inuu faraha kaba qaado iskaba daayo tadna taasay kaba mid tahay waxaan macno lahayn oo ruux iskuba daalinayo waqtigiisina kuba luminayo weeye bal taas lagaba tago kasrata su-aalna waxaan laba macnoay ixtimaalaysaa inaan kaba dhigno masaa-ishii cilmiga ahayd su-aasha cilmigii waa wax loo baahan yahay oo way fiican tahayba laakiin marka ruuxa doo la doonayo ruuxan in bal tacanut loo weydiiyo sida xadiidkii kuba yimi naha can ilquluudaat masaa-isha adag ee lagu qaldamo dadkii la weydiiyo si ay ugu qaldamaan si hadhowna halkaa wax loogaba yidhaaho taas oo kale waa wax la isu diidayo haddii ay waxyaalahan ay yihiin waxyaalo aan dhicinba oo wax baa aan welin dhicin baahi loo qabaana aanay jirin iyadna faradiyaadka caynkaas iyo su-aashoo la badiya kollay salafku way diidi jireenba bal waxyaalaha caynkaasa ayay ama su-aashii loo baahnaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna baa la yidhi taasi mani maa kuwaasaa mani noqonaya dee su-aashii kale dadka maalka iyo xoolo la weydiisanayana horeynu usoo maray dembigeeda haddaanay daruura jirin wax ka acabsan inaan kuma fasirno labadiiba ka wada dhiganana wax diidayaa maba jiraan oo dee aan labadoodiiba caab yeelo ama iyada hati iyo dee waa taa sheekhaaba inoo fasiray oo tarjamada inooguma fasiray xaggan marka la eego hooyooyinka lagu khaas yeelay cuquuqada eemanaa taxriimka lagu khaas yeelayna waalidkaba ama aabihiiba caaqnimadiisu waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn kaba mid ah oo waa taa inu akbar alkabair soo marayba iyo waxyaalahaas laakiin waxay halkan culimadu leeyihiin cuquuqa inta badan aabihi waa laga baqdaa lakiin hooyadii lagama baqdo awlaadu kama baqato iyagu kuma yimaadaa gees kalena waxaa iskaba jirta oo bal matalan taa waalidka dee haybadaa lagaba haybaysanayo taas ee jaadilkaa iyagoo ay ka naxariis badayiin ama ay kaba daciifsan yihin caaqnimadu ay kuma badan tahay ayaa bal matalan arrinkan keentay in iyaga si gaara rasuulka ilaahay uu inooguma sheego oo caqnimadoodii iyo dembigaa weyn inay tahay labadii waalidba dee caqnimadoodii waa taas oo birigoodiina ha kale arrin kalena way jirtaayo way kale xaq weyiin oo dee xaqa hooyadiibaa kaba weyn xaqii aabihii taas baa caaqnimadeedna ay kaba weyntahay caaqnimadii aabbaha oo bal waa tan in ama umuuraha kale waa umuuro iyada inooba cad oo dee xagga macnahooda ay cad yihiin bal matalan kolley waa waxyaalihii dawaana xadiis ayimadan soo aragtay wallah subxaana wa tacaala calaa alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa